waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali madaxweynihii hore ee dalka masar xusni mubaarag ayaa geeriyooday isagoo sagaashan iyo kow jir ah wuxuu dhintay isagoo ku jiray qaybta daryeelka degdega ah ee cisbitaal kadib markii lagu sameeyey qalliin aan la shaacin wuxuu ahaa xusni mubaarag ayaa soddon sano hayay xilka ka hor intaan lagu qasbin inuu iscasilo sannadkii labada kun iyo kow iyo tobankii markaas oo dunida carabta ay ka socdeen kacdoon taariikhda uu ka tegay ninkan ayaa ah mid siyaalo kala duwan loo qeexay xusni mubaarak wuxuu dhashay ii wuxuuna ku biiray ciidanka cirka isagoo nin dhallinyaro ah isagoo markaana door weyn ka qaatay dagaalkii carabta iyo israa'iil dhex maray wuxuu ahaa taliyaha ciidanka cirka ahna ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga markuu qorsheeyey weerar lama filaan ahaa oo lagu qaaday ciidanka israa'iil bilowgii dagaalka waxaa la abaal mariyey laba sano kadib markii madaxweyne anwar saadaad uu u magacaabay inuu noqdo madaxweyne ku-xigeen laakiin oktoobar dii islaamiyiin xagjira ayaa dilay master saadaad iyadoo ay socotay dhoolatus lagu xuseeyey dagaalkii carabta iyo israa'iil ragga toogtay ayaa isku soo qariyey gaari xamuulah oo istaagay meel ku dhow master saadaad iyo master mubaarag oo isdhinac fadhiya kuna jira gaari master saadaad ayaa cisbitaalka ku dhintay halka master mubaarag aan waxba soo gaarin markiiba waxaan arkay gaari nooca basaska yaryara oo waddadii xiray iyo qof dhulka yaalla markiina waxaa bilowday xabadaha darandooriga u dhaca waan naxay waxaan idhi maxaa dhacay kadibna waxaan ogaaday in gaarigeenna xabaduhu ku soo dhacayeen master mubaarag ayaa la wareegay madaxweynenimadii isagoo helay sagaashan iyo siddeed boqolkiiba codadka mar la qaaday afti uu keligiis ahaa musharaxa keliya ee taagan waxaa dib loo doortay isagoo cidna aysan la tartamayn ii intuu xilka hayay wuxuu ahaa saaxiib aad ugu dhow maraykanka aadna uga soo horjeeday mintidiinta islaamiyiinta wuxuuna door culus ka qaatay xiriirka israa'iil iyo masar laakiin inkastoo balaayiin doolar oo gargaar militariya la siinaya dalkiisa inta uu xilka hayay haddana shaqola'aanta saboolnimada iyo musuq maasuqa ayaa dalka aada ugu sii kordhayey carada dadku ay qabaan ayaa qaraxday janaayo intii ay socotay kacdoonkii carabta waxyar kadibna waa uu iscasilay xusni mubaarag iyo taliyihii hore ee amniga ayaa labadii lagu xukumay xabsi abad markii lagu helay dembiyo ay ka mid yihiin inay ka hortegi waayeen dilka sagaal boqol oo qof oo dibadbaxayaal ahaa intii kacdoonku socday labada ninba waxay ka qaateen racfaan kiina waa laga sii daayay dhammaan xukunkii sii daynta labada nin ayaa ka fajicisay masaari badan kumanaan ayaana isugu soo baxay bartamaha kaahira si ay u muujiyaan caradooda sanadkii ku xigayna master mubaarag iyo laba wiil oo uu dhalay ayaa lagu xukumay saddex sano oo xariga kiiba markii lagu helay dembiyo la xiriira musuq maasuq laakiin dembiyadii waaweynaa mar dambe ayaa la tuuray waxaana la sii daayey labadii kun iyo toddobiyo tobankii masaari badan oo uu ka mid yahay shariin saad ayaa sheegay in waxa laga dhaxlay mubaarag ay yihiin kuwo turjumaado kala duwan leh wuxuu ahaa madaxweyne awood leh oo siiyey masar iyo shacabka masaaridaba ixtiraam ay waddamada kale u hayeen laakiin waxaa sidoo kale jiray waxyaalo xunxun oo lagu xasuusta oo ay ka mid yihiin inuu hay-adihii dowladda gacanta u geliyey shirkado gaar loo leeyahay waxaa kaloo lagu xasuustaa musuq maasuq baahsan nasiib darro waxyaalahaas ayaa lagu xasuustaa intuu xilka hayay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa ka tacsiyeeyey dhimashada mubaarag isagoo ku tilmaamay saaxiib dhow anoo ku hadlaya magaca shacabka israa'iil iyo dowladda waxaan muujinayaa sida aan aad uga xumahay geerida madaxweyne mubaarag madaxweyne mubaarag wuxuu ahaa saaxiib wuxuu ahaa hogaamiye dalkiisa ku hagay xasilooni amni iyo nabad uu la yeeshay ama la galay dalka israa'iil soddonkii sano ee uu mubaarag xilka hayay masar waxay ahayd dal xasiloon laakiin dad badan lagu xiri jiray laguna jir dilay iyagoo aan wax maxkamada la soo taagin madaxtooyada masar iyo ciidanka qalabka sida ayaa ugu baroordiiqaya inuu ahaa nin geesiya waxayna u samayn doonaan aas military ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho